barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha shanta bisha juun sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiin doona caasha ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan cuduradii safmareenka ahaa ee caanka ka ahaan jiray soomaaliya xilliyadii hore ta xagga dadka wax waagii hore hoqad la odhan jiray oo kolkii dambena tb la odhan jiray iyaanu anagu aad u soo gaadhn dawadan iyo waxana ma jirine qofku kaaraantiin buu lahaayo dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka cadowga maraykanka ayaa bilaabaya inuu hub ka dhigto mudaharaadyada qabsaday qaybo ka mida dalka si ay u abuuraan kala qaybsanaan iyo iska hor imaad sida ay sheegeen saraakiisha sare ee fulinta sharciga oo diiday inay bixiyaan tafaasiil dheeraada mudaharaadyada ka dhashay dilkii george floyd oo ahaa nin maraykana oo madow oo ku dhintay gacanta booliska kadib markii sarkaal boolis ah oo caddaan ah uu jilibka kaga qabtay qoorta ayaa qabsaday dareenka adduunka isagoo si weyn uga dhex muuqday warbaahinta ruushka shiinaha iyo iiraan laakiin wasaaradda cadaaladda maraykanka iyo xafiiska dambibaarista f b i ayaa hadda ku doodaya in wadamo aan la magacaabin ay ka socdaan tallaabo dheeraada iyagoo si muuqata u maareynaya macluumaadka si xaaladda maraykanka ay uga sii darto xeerlaalyaha guud ee maraykanka william barr ayaa khamiistii yidhi waxaan caddaynayaa in qaar ka mid ah hagardaamada shisheeyaha iyo kooxaha xiriirka la leh dowladaha shisheeye ay diiradda saarayaan xaaladda gaarka ah ee aan ku jirno waxayna isku dayayaan in ay uga sii daraan si kasta oo ay kari karaan baar ayaa sidoo kale ku eedeeyey dowladaha shisheeyaha ah in ay dhinac walba ka ciyaarayaan sidai ay uga sii dari lahaayeen rabshadaha agaasimaha f b i-da christopher rey ayaa diiday inuu bixiyo macluumaad dheeri ah inkastoo uu uga digay qof kasta oo ku howlan marin habaabin amaba saameyn ku yeesho howlgallo lagu waxyeeleynayo maraykanka uusan baxsan doonin madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo weliba ra-iisul wasaaraha libiya ee fadhigiisu yahay magaalada tripoli fayes alsaraja ayaa yeeshay kulan ay ku xoojinayaan xidhiirka labada dhinac kadib shir jira iyadoo ay si wada jira wada qabteen ee ra-iisul wasaaraha libiya iyo madaxweyne erdogan ayaa uu erdogan ku sheegay in dalkiisa iyo weliba waddanka libiya ay isla garteen inay sii ballaadhiyaan xidhiirka labada dhinac u dhexeeya taasoo ku jiro xidhiirkaasi gobolka bariga ee badda mediterraneanka dabayaaqadii bishii mey ayay ahayd ee markii ciidamada dowladda fadhigeedu yahay magaalada tripoli oo uu taageerayo turkigu ay horumar ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada hogaamiyo khaliifa xaftaar ka hor inta aanay labada dhinac toddobaadkan wada saxiixin heshiis xabad joojina khubarada arrimahan u dhuun daloola ayaa sheegaya in erdogan waa madaxweynaha turkiga uu doonayo inuu liibiya u qaabeeyo hanaana turkiga ka gacan siinaysa inuu ku gacan sarreeyo siyaasadda iyo weliba dhaqaalaha gobolka
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan waxaa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaheena boorama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna toddobaadkan ee sooyaalka dhaqankana waxaan ku soo qaadan doonnaa sidii soomaalidii hore dhaqan u ahayd wakhtiyada ay ka dhacaan xanuunnada faafa ee soo dhex gala bulshada taasoo ay soomaalidu dhaqan u lahayd karantiinka waxaa barnaamijkeenna inoogu martay caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ee ku nool gobolkan awdal oo ugu horrayn aan weydiiyey bal in ay jireen xanuunnada faafa ee koroonaha oo kale xanuunna la mida oo sooyaalkii dhaqanka uu ku maqlay in ay jiraan ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadka waan ku dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu horta waxaan salaamayaa v o eeda dhammaanteed wariyayaasha iyo waan salaamayaa intaa kadib dee dhaqanku dhibaato horta wuu naga horreeyey annaga naga horreeyey daacuunka waanu maqalay uuna wuu naga horreeyey haddaanse warka qaatay meesha lagu arko waa la kaaraantinimayn jirayoo meel u cayiman oo biyi iyo baadba waa meel baa loo cayimi jiray sidaan warka ku hayo annagu numa soo gaadhina waxaanse soo gaadhnay xanuun dadkiiyo xooluhuba dee xanuun baa jiri jiray xanuunka looda waxaa la odhan jiray sombob bahalka sombobka laydha riyihii iyo loodu ku dhici jiray looda waxaa loo samayn jiray gobolkanaan joogno meesha baki la yidhaabaa kaaraantiinkaa la odhan jiray kaaraantiinkaa la odhan jirayoo meel baa loo cayimayoo waa halkan ool baki iminka ayaa baki la odhan jiray halkaasaa lagu kaaraantinimayn jiray sombobka iyo dabaka ruubka lix bilood baa halkaa looda lagu haynayey kolka lagu arko oo waxna aanay loodaa la ooday waxna lagama kaxayn jirin waxna looma keeni jirin sidaasayoo kaaraantiinkaa la odhan jiro halkaasay hadday caafimaad qabtana halkaasay ku jiraysay hadday bugtana halkaasay ku jiraysay wixii buka iyo wixii bogsadaaba halkaasay ku dhammaysanayeen kaaraantiinku kaa waan arkay dabaka ruubkuna isna wuu jirayayoo halkaa uunbaa iyana la geyn jiraoo kaaraantiin looga dhigi jirayoo isku mid maaha dee dabaka ruubka iyo sombabkuye meel gaarahoo dhinacahoo hadday doonto waana dabaka ruubka ayaa dhici jiray oo lagu kaaraantinimayn jiray waana sombobka laakiin labadaa cuduroo wada jira layskuma keenayno dee waa kala laba oo sombobka iyo dabaka ruubka waa kala laba ta xagga dadka wax waagii hore hoqad la odhan jiray oo kolkii dambena t b la odhan jiray iyaa ayaannu annagu aad u soo gaadhnay hoqad baa la odhan jirayoo dawadan iyo waxana ma jirine dee geeda dhaqameed iyo waxbaa lagu wadwadi jirayoo qofku kaaraantiin buu lahaayoo dee reeruhu way guuri jireen oo halka la degaba meel baa looga oodi jiray oo laysaga oodi jiray weel gaarah iyo fundhaal gaarah iyo weel gaaruu lahaan jiray oo halkaasoo waa halkaa unbaa loogu shubi jiray lama dhexgelin jirin dadka ma soo dhexgeli jirin waxaa la odhan jiray dee cilmi ay ahayd mooyaane labada isqabta unbaan isqabatiin baan odayaasha ka soo gaadhay labada isqabta unbaan xanuunkaa isqabatiin baan ka soo gaadhay haweenaydaa unbaa walba wax u geynaysay oo kayweelka oo kolka dambe ka soo qaadana oo dee way u cugaysay oo caanuhunbay ugu shubaysay oo sidaasuunbaa iyadaa dee farsamayn jirtay dadkaa kale looma dhowaynayo gogol hadday tahay fadhi hadday tahay sheeka hadday tahay looma dhowaan jirin qofkaa wax u geynaya maahina way soo socotayoo wixii casri buu noqdayoo xoqadii haddana t b baa la yidhi magaalooyinkiibaa dawo laga helhelayoo qofka marka dawo au qaato kolkii dambe dawo la siiyo wax waa lala cuni jiray waana oo kolka la daweeyo ee dawada la siiyo wax waa lala cuni jiray laakiin intaan la dawaynin een dawo la siinin kolkii de casriga noqdee waxba waxuu soo ilbaxaya dadku e taasina taasay ahayd marka waxa weeyi taariikhdu saasay u badnaydoo xanuunada waa la kaaraantinimaynayo waa layska oodi jiray oo dadku taxadir buu lahaayoo ciyaar ciyaar maahayne waa layska oodayoo sidaasay ahayd
ilaa intaynu maqalay xanuunadaasi kaaraantiinka laga samayn jiray ee soomaalidu dhaqan ahaan ka samayn jirtay waxaa jira xanuun la odhan jiray fantada oo dadka ku dhacay kaaseedu maqashay isna laysku kaaraantinimayn jiray kaasi wax dee cudur halis ahoo khatar u haayoo kaasi dee reere idil baa ku duugmi jiray oo fantaa la odhan jiray oo reerka uu ku dhaca dee looma dhowaan jirine kolka reerkaa fantaa haysa la yidhaaho dee intiisa badan dhulkay dhigan jirtay oo dee dadka kalaa qofkii dhaqdhaqaaqi karayaa dee meel wax u dhigi jiro qofku halkaasuu ka qaadan jiray wixii kolkaa dhaqaaqi karaya reerkaa fandadu hayso iyaa meelaan u dhoweyn loo dhigi jiray xaggaa dabayshu ka socota lagama mari jirina dabayshu u socoto lagee dhankaa ay ka socoto eedadu ka joogta yaa yaa la dhigi jiray wixii weela ee loo sido ee ama biyaah ama caanaa ama baada loo dhigi jiray sidaasayoo sidaasaa loo kaaraantinimayn jirayoo kolka dee reerkaasi wixii dhimanayana dhinto wixii bogsadana uu ka bogsada ee dee halkaa lagu xanaaneeyo halkaa lagu hayo ee reerayagu dee la odhan jiray ree hebel fantaa ku dhacda ee kolba dee qaybbaa la odhan jiray idinkaa u qoolan reerkaa waxsiintiisa iyo dhaqaalihiisa oo waa lays toolfiiqi jiray oo kolba qayb si aanay lo'ayn yacnu haddii matalan qoys qoys yacnu ama jilib jilib yar dee sida dee dhaqankeennu ahaa jilibkaa ree hebelow bishaa heblaayo dee adigaa reerkaa wax siinaya jilibkaa ree hebelowna adaa wax siinaya sidaasaa loo kala cayimi jiray dhaqanku sidaasuu ahaa sidaasaa dee wixii dhintaana ku dhimanaya reer baa aniga beri oday baa noo warramay wuxuu yidhi waxaanu ahayn saddex iyo toban qof baanu ahayn buuri saddex iyo tobankii qof tobankiibay naga dishuu yidhi tobankii yay naga dishuu yidhi fantadaasi tobankiibay naga dishuu yidhi saddexdii baa soo baxay buuri saddexdii baa shinnidani ka joogtaa reerka iyagii bahashaasaa qaaday buuri waxa weeyi wuxuu sidaasuu ahaa oo fantadu sidaasay hayd daacuun baa isna aan arki jirno oo isagu sooba dhowaaday oo isagana dee sidaasoo kale isna loo oodi jiray daacuunka
xanuunada faafa ee aynu ka sheekaynayno imminka ee ay soomaalidu kaarantiinka noocaasa ay isku samayn jirtay waxa laga qaada may taqaan iyo sida laysku qabadsiiyo waxaa laga qaada t bda waxaan maqli jiray mid waa heredity waa hiddaa la odhan jiray mid oo reero idil baa waa isagaadh baan mid maqli jiray midna cuntooyinka kulul baa laga qaadaabaa la odhan jiray t bda midna gaajadaa laga qaadaabaa la odhan jiray t bda saddexdaa iyada t bda waanu maqli jiray laakiin fadada wax laga qaado oday nooma sheegin iyo waxay la xidhiidho fantada lama sheegin xanuun kaloo waxaa jirayey dushuu u badnaan jira oo qotadaa la odhan jira xagga saruu u badnaan jira oo bajaa la odhan jiray tagfidaa taa laga qaadaabaa la odhan jiray iyo waxyaalaha wax qanqaniina yaa taa laga qaadaabaa la odhan jiray bajaa la odhan jiray haa oo googo' buu dadku yeelan jiray oo bugtaan buu ahaayoo irbadahana iyadana wixii dabargooyey bajadiina oo iyada sidaa lama kaaraantinimaynayno iyadu waxay ahayd wax qofku ku dhacay haydoo taasi ma lahayn kaaraantiin marka waxa weeyi laakiin daacuunka iyo t bda iyo fantadu kaaraantiin bay lahaayeenoo ilaa loo kab iyo mijingooyo oo guntooda la gaadho oo sidaa loo halkaa ay ku dhammaato reeraha lama dhexgelin jirin sidaasaa lagu kala badbaadi jiray saasaa weelkana kolba kaa reer kaa buka wixii ama ka caafimaada ama aanay ku dhicin baa deed waxaa dadku sidee u qaadaya oo u geynaya oo sidaasaa ma garanaysa haa waxaad tilmaantay marka xagga caawimada loo geysanayo dadka xanuunadaa faafa ay ku dhacaan ee reeraha inaan dhinaca dabaysha laga mari jirin laga mari jirin sababtaa dhinaca dabaysha u dhacayso aan loo mari jirin ee dhinaca kale looga mari jiray ee wax loogu dhigi jiray maxay ahayd hawadaa qaadaa la odhan jiray waxaa ama t bda ama fantada ama daacuunka xaggaa weligii lagama mari jirin dabaysha u socoto waa layska eegi jirayoo dabayshaa qaadaysa oo dee halkaasaa tallaalkaa aad qaadaysaabaa la odhan jirayoo dadku dad cilmi lahaa dad yacno badowunbu ahaa laakiin sida kaleu cilmi u lahaa sidaasaa la odhan jiray dadka xanuunadaasi ay ku dhacaan ee saasoo kale kaarantiinka u gala dhaqanka hore ee soomaalida ma laysku dayi jiray in la daweeyo haa waa la dawayn jirayoo t bda odaybaa naa gabadh baa agoon ahayd aabbaheeday t b ku dhacday hooyadeedna way dhimatay way la daran yowday maalin maalmaha ka mida unbay istidhi waa kan ku dhibaye bal in ilaahay awrtaa waxa laydhaa baha la yidhaaho dharkayn iyo awrta garbaha lagaga dhayi jira kolka awrtu garba beesho dadkan iyagu garbaha garan maayaane waa halkaa garbaha ayaa urtu garba beel jirto dharkaynkaa lagu dhayi jiray waxay tidhi waxaan awrtaba dawaynaya aabbaha ku day bay istidhi way soo qaaday oo way soo hoorisay dharkaynkan wax la hooriyuu haayoo doobigii daay ugu lisaysay riyaha iyay ku soo hoorisay gunta u dhigtay wa way siisoo dee wuu cabbay dee ambaa ku dhintay ambaa ku noolaado dee way la silix bay la madato agoon bay noqotay dee habeenkii uunbuu waxalla wixii hayay iyo dhulkii bukay uunbuu soo taabtay oo waxalla wixiibuu dee soo rogay dibaduu keenay uu qunqaacay wuxuu yidhi aroortii koo aabba halkaad shalay halkaad shalay wax iiga keentay maantana iigu noquu yidhi way igu celisay bil buu odaygii oodnaa ee uu ka baxay halkii caafimaad buu ka qaaday xooggiisoo kale ma ad malaynayn fantadan oo kale nin dee raggu kale calool lagu yeelay dee nin baa layidhi walaalkaa fantaa haysa fantaa haysaa layidhi fantada meelaha qaarna waxaa looga yaqaanaa furuqa furuqa iyo fantadu waa isla mid nin calool lagu low ahaa dee guriba daaqadiibuu dee ushii ka fidiyo wuxuu innaa lilaahi wa innaa war ninka maxaa xumad lagu hayaa buu yidhi hadaad u gasho waad qaadi buu leeyahay war ninka maxaa xumad lagu hayaa taariikh bay noqotay iyay noqotay maxaa ninka la kaarinayaa xanuunadu sidaasay haayeen dawadan iyo waxaana ma jirin dawadhaqameeduna wax badan way jireenoo geed laydhaaha tiira iyobaa lagu dawayn jirayoo dadka in badan kolka geedaha lagu waxeeyo wax badani geedahay ku dawoobi jireen tiiradaa iyo dharkaynkaa iyo waxaasaa la siin jiray wixii waxaas wax ka tari waayana dee wuu ku dhiman jiray xanuunka tbd sidaasuu ahaa fandaduna dee dadka waxay kaga tegi jirtay giirgiir wax cadcadaanay kolka dambe kaga tegi jirtay oo ninkaa fantaa ku dhacdaa la odhan jirayoo isna sidaasuu haan jiray xanuunadu sidaasay ahaayeen qoorgoo wax la yidhaayo oo iminka tayfood loo bixiyaa jiraya isna waagi hore waxaa la odhan jiray waa la kala qaadaa kaa laftiisa waa la kala ilaalin jiray dadka ma u badnayne waa la kala ilaalin jiray xanuunadu sidaasay ahaayeen waxaan imikaaan iyo waa neef iyo waa xiiq iyo waa sonkorow iyo waa subag iyo waxaanuma maqli jirin afar cudurun baanu anagu soo gaadhnay hoqada iyo daacuunka iyo waxaa tagf baa laga qaadaa xagga ninkii dee xaggaa qotad iyo xaggaa u kaca oo dhulka taasay haydo oo waa dhulka nadaafadda xunlay taasina ka dhalan jirta
xagga daaweynta dhirta ee dhirdhaqameedka lagu daweyn jiray xanuunadaasi amase kuwa la midkaa dhirta inta badan ay dadku isticmaali jireen ee ay daawooyinka ka dayi jireen marka xanuuna noocaasoo kale ah oo cusub ay yimaadaan kuwee ka mid aha daacuunka hadduu calooshu xanuunto galoolka galoolka intoo la diiro ka weliba casee jiridda intoo la diiro ayaa weelka loogu ridi jirayoo waxa lagula tacaali jiro wax badan dawayn jiray galoolkaa dawayn jiray daacuunka galoolkaa dawayn jiray bahasha la yidhaaha fantadana waxaa lagu dayi jiray oo bahalgegabood la yidhaahoo waqooyigan ka baxaa intoo la yar babashaaqiya caleentiisa la yar marin jiray oo sidan odayaasha ka maqlay kaasaa isna lagula tacaali jiray geed xitaa la yidhaaho mardafka la yidhaahdo dacartiiya wax loo cabo isagana waa la marin jiraa la yidhio intaanu ku engegin kolka qofka la saarsaaro intaana hadduu ku engego meeshaasuu dhanka shisho caleentaasi uga baxaysay isagoo hoosta ka qoyanoo laabqoyanaa laga gaari jira oo laga maydhi jiray geedaha dhaqameedku kuwaasay ahaan jiray oo waxba waxbaa lagu daweyn jiray xanuunkan hadda adduunka ku faafay ee la yidhaahdo coronavirus ee sida hargabka oo kalea ama dhaqan ahaan soomaalida sooyaalkayga waxba ma ku maqasha maya ee annaga waxaan horta waa noo kow odayaasha waddanka haddaan nahay ama soomaalida dee inay qaar maqlayna jira dee waruma hayee xanuunkii la odhan jiray iboolehee xaggaa koonfurta ka yimid na waagii dadka ku dhucun baa noo maqalahayd kanna meesha uuhaan laydhaha shiinaha iyo ka bilowdunbaa noo maqalahaa eegase waxaa la yidhaha sacuudigana waa dhexdii ahayd wuu ku yar dhacay oo hiblaayana wuu ku yar dhaco iminka waxba yar korkordhiyaan annagase maqalkiisu waa noo kow
cid ama dawadhaqameed sheegaysa ama wax layskaga daweeye sheegaysa ma maqasha haa waan maqlay oo waxaaba dadka qaarkii yidhaha soomaalida ha u badatee waxani waa durigeennuuno sinjibiilka iyo liinta iyo xabasuudda iyo alaabtaasaa loo cunaa baa yaa la yidhaahaa ma garanaysaa innagu waxba dawowma weyna dad calool adag baanahayoo taasunbaa dee mid wasiiraaba cisho dhoweyd ka sheekaynayayoo hargeysaho waan ka ladnaaday lahaa saddexdaan baan isku tuntayoo waan iska ladnaaday waa kiisbalahaayoo dee waaba calaamad durba la helay waa kaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenna isooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal waxaana ku soo qaadannay mowduuceenna oo uu ku saabsanaa xanuunnada faafa iyo sidii soomaalidu dhaqan ahaan sooyaalkii hore ay karantiinka iskaga samayn jirtay iyo sidii ay ula dhaqmi jirtay wakhtiyadaasi ay ku yimaadaan xanuunnada faafa waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay ku dhow yihiin inay la soo wareegaan ciyaaryahan sandro tonelli oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda bresia ee kubadda cagta iyo xulka talyaaniga tonelli ayaa lala xiriirinayay kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda yurub oo ay ka mid yihiin barcelona iyo yuventus laakiin xaalka ayaa hadda u muuqda in kooxda inter milan ay ku guulaysanayso saxiixiisa labaatan jirka reer italiya ayaa la sheegaa inuu leeyahay hibada ciyaareed ee andrea birlo oo horey ugu soo ciyaari jiray kooxaha inter milan yuventus iyo a c milan madaxweynaha kooxda bresia ee xidiga uu u ciyaaro massimo calini ayaa sheegay in xidiga uu ka tegi doono kooxda xil ciyaareedka soo socdo isagoo tilmaamay inuu ku biiri doono kooxaha inter milan iyo yuventus midkood laacibkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxdiisa bresia taas oo keentay in kooxo badan oo ka dhisan qaaradda yurub ay si weyn ugu hanqaltaagaan tababaraha kooxda inter milan antonio conte oo doonaya inuu dhiso koox xoogan ayaa u arka ciyaaryahan tonelli xalka dhibaatada ka haysa qadkiisa dhexe dhinaca kale kooxda inter milan ayaa la sheegayaa inay doonayaan inay bilaash kusoo qaataan ciyaaryahan edson cavani oo weerarka uga ciyaara kooxda baris kaas oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa uu dhacayo soddonka bisha juun cavani ayaa sidoo kale lala xiriirinayay kooxda atlantico madrid laakiin inter milan ayaa hadda ku dadaalaysa sidii ay u heli lahaayeen saxiixa weeraryahanka reer uruguay cavani ayaa booskiisa kooxda baris u waayey kadib markii kooxda ay si amaaha kusoo qaateen ciyaaryahan moro icardi oo hadda laga dhigay heshiiskiisa mid rasmi ah dhinaca kale zelatan ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda a c milan ayaa la sheegayaa inuu dib uga soo kabanayo dhaawac lugta kasoo gaaray xidiga reer sweden ayaa muruqa hoose ee lugta uu dhaawaca ka soo gaaray iyadoo wararka qaarna ay sheegayeen in dhaawacaasi loo maleeyey mid soo gebagabayn doona xirfadiisa ciyaaraha maamulka kooxda a c milan ayaa sheegay in ciyaaryahanka uu ka soo kabtay dhaawaca islamarkaana uu ku jiro tababar isdiyaarin ah ibra ayaa xoogaa dhiig cusub ku soo celiyey kooxdiisa a c milan tan iyo intii uu dib ugu soo laabtay dhinaca kale horyaalka sbain ee laliga ayaa la go-aamiyey inuu dib u furmo koob iyo tobanka bisha juun iyadoo kulanka ugu soo horeeyana ay isaga hor iman doonaan kooxaha zavila iyo real batisa maalinta jimcada ee labaiyo tobanka bisha juun ayaa laba kulan ay dhici doonaan iyadoo garanada ay soo dhoweyn doonto khetaaf halka levant ay u boqooli doonto kooxda valencia maalinta sabtida ee saddexiyo tobanka bisha juun waxaa dhacaya kulamo dhex maraya kooxaha isbanyol iyo alves saltavigo iyo villareal laganes iyo real villadolid iyo real mayorka oo soo dhoweyn doonto kooxda barcelona maalinta axadda ee afariyo tobanka bisha juunna waxaa dhacaya kulamo ay isaga hor imanayaan kooxaha atlantico balbow iyo atlantico madrid real madrid iyo eber iyo weliba real sociedad iyo asasuna horyaalka laliga ee dalka sbain ayaa la joojiyey bishii marj ee lasoo dhaafay kadib markii dalkaasi uu si xun ugu baahay xanuunka covid sagaaliyo toban wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan codka allaha u naxariista fanaanka xasan diirye faarax iyo heesta uu ku luuqeeyo ee amarkaa sidaa wax yidhi
waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwax taniintaynu idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
وداك تاني لهيلي